dee dhacdadaasi sidaad sheegtay habeen hore dhacday wakhtigii maqribkii sida lanoo sheegayna wariyaasha waxay ku tegeen in la yidhi barnaamij baad ka soo duubaysaan wajaale weliba qarkashe kadibna markaa ciidamo ka socday dalka etoobiya gaar ahaan kilalka shanaad ay geeyeen magaalada wajaale halkaasi oo habeennimadii afar ka mida hudhee la dejiyey wariye mukhtaar nuux ibraahimna meel la geeyey aan la garanaynin marka arrintaasi sidaas u dhacday waxaan u aragnaa marka arrintaasi inay tahay runtii in dowladda somalilan iyo dowladda etoobiya runtii maadaama oo dee mas-uuliyadda ka saaran tahay wariyayaasha runtii in ay iska xil saaraan sidii wariyahaasi maqan meel loo saari lahaa islamarkaana xoriyaddiisii loogu soo celin lahaa sida wariyayaasha kaleba